waxaa sare u kac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la kala siisto faranjiirada noocyadooda kala duwan ee suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan noocyada faranjeerada ee sare u kacu ku yimid ayaa waxaa ka mida eljeyso buur-jeneraal iyo faranjeerada nakuura taasi oo sababteedu tahay maadaama lagu guda jiro xilliyada kulaylaha iyo sidoo kaleeto bisha barakeysan ee rabadaan isla markaana bulshadu ay aada u iibsadaan haddaba qaar ka mida ganacsatada iibisa faranjeerada ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha faranjeerada iyo waxa sababay wallaahi filinjeerada dhowr noocaan ka haynaa eljiga oo shaqada ah iyo eljiga xaafadda ah iyo nakuurada xaafadda ah iyo subar jarnaal oo jiif mid jiif oo shaqo ah iyo mid jiif mid istaag oo laba qaanadla ah waxaa kaloo ka haynaa mid kaleoo aada iyo lahayo asigana laba qaanada ah filinjeerada aada u badan yihiin intaasoo nooca ka waqtiyada rabadaanka rabadaanka rabadaanka iyo xilliga kulaylaha isbedelkeena waxaa waaya rabadaanka sidiisa banaa filinjeerada way kacaan waxaasna waxaa u sabab ah filinjeerada kambaniga keeno markii baahidooda u bato dalabka ku bato lacag ay ku daraayaan saas waa wallaahi waxaan badneen waa toban toban doolar eljigii kalaa aada u kacay xillii hore labaiyo sideetan algadaa kambarimada ah hadda saddex boqol iyo soddon doolar waayo lacag farqi konton doolar aa ku darsantay
waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne agabka faranjeerada waxay intooda badan ka yimaadaan magaalada muqdisho isbedello way jiraan oo xagga qiimaha ah sida eljiga boqol iyo toddobaatanka doolar la gadaayay hadda wuxuu boqol iyo toddobaatanka hadda la iibiyo awal wuxuu mareeyay boqol lixdan iyo shan doolar ilaa iyo boqol iyo lixdan doolar nakura oo boqol labaatan doolar jooga awal wuxuu joogay boqol iyo shan doolar ilaa boqol doolar runtii isbedelaa jiro isbedelada oo xagga qiimahana ilaa iyo shan iyo toban ilaa iyo toban inta u dhexeysa waay sidoo kale qiimaha faranjeerka l g awal wuxuu joogay laba boqol ilaa laba boqol iyo toban doolar ee hadda sare u kac uu sameeyey si guud mararka qaar waxay sameeyaan sare u kaca agga qiimaha ah waana xilliyada qaar oo aadka loo isticmaalo ayuu aad qiimaha wax ku daraa